waxaan la shirnay dadki dadweynihii odayaashii waxaan la shirnay waxgaradkii waxaan la shirnay bulshada noocyadeedii kala gedsinaa baan la shirnay marka waad garan kartaa magaalada sideed sana la haystay oo bil ka yar la xoreeyey laga saaray cadowgii haystay waxyaalo fara badan oo tubashahaas ka jiro boodoon bay ahayd magaaladaas hadda ayaa noloshu u bilaabatay annagana waxaan u nimid inaan waayeelino inaan midnimadooda inay ilaashadaan cadowga inay iska kaashadaan markii aad magaalada tagteen oo aad la kulanteen saad ii sheegtay ciidamo isugu jira kuwa dowladda amisom oo ethoobiya iyo kenya ka kooban ma la kulanteen ayaga oo ma kala hadasheen xaaladda magaalada labadaba waa la kulanay labadabana si fican bay noo soo dhaweeyeen annagana waxaan ugu baaqnay dee iskaashiga amisomka ay ku yihiin inay dadka kula shaqeeyaan dadkana ay u ogolaadaan inay ayahooda ka taliyaan oo waxa ay laga caawin kara laga caawiyo laakiin waxa iyaga leeyihiinna ay dadka loo dhaafo oo aan laga lagala laga maroogsan sida aad la socoto waxaa dhowaanahan jir xiisad gobolka ka taagan oo waxaa jira mas-uuliyiin ka tirsan gobolka oo muqdisho loo masaafuriyo oo uu ku jiro guddoomiyihii gobolka ee dowladda ma kala hadasheen mas-uuliyiinta ma isku daydeen in arrintaas aad wax luga ku yeelataan oo aad xalisaan arrintaas waa ka hadalnay waana kusoo qaadnay haddii aan runtii ku xoog warrabana odayaasha deegaanka oo odayaashii rasmiga ah ee gobol degmada arrintaa iyada ahay nagala hadleen waana soo dhaweynay waxay leeyihiin arrintaa iyada annaga wax nagalama weydiinin waxaan u aragnay dadkii mas-uuliyiinta ahay oo deegaanadan jiray la tashi la-aan inta loo afduubay in doolow lagu xareeyey kadib markii doolow la geeyana la maamulay waxaan aragtidooda ahayn lagu maamulay ayay dacwo ka ahaayeen annagana waa u sheegnay oo wax lagu saduleyn kara inaysan jirin deegaanadan ay xaq u leeyihiin mas-uuliyiintooda inay jiraan annagana haddaan xildhibaanadii dowladda dhexe iyo xildhibaanadii ka soo jeeday deegaankaas annaga madaxdii hore ayaan ayisanaa taageersanahayna dowladda dhexana waa kala hadalnay xalay u dambeysay kala fadhinay oo ka wada sheekeysanaynay kahor daraad waxaan kala joognay annago xildhibaanadii baashica wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odawaa kulligoodna garowsho ayay muujiyeen marka waxaan isleeyahay wax lagu qasbi karo dadka oo hal qof wato ama hal qof ka soo fulay midna ma jiro maxay idiin ballanqaadeen ma jiraa wax ballanqaada oo ay sameeyeen in arrintan ay xaliyaan ama mas-uuliyiintu ay ogolaadaan inay gobolka iyo dadkooda iyo deegaankooda dib ugu soo laabtaan wadahadallay weli waa noo socdaan kama hordegahayo laakiin maysan garowsan sida loola isticmaalay mas-uuliyiintaas waxay garowsteen maaha mas-uuliyiinta dowladda dhexe dowladda soomaaliya intaad og tahay arrintan ma kala hadashay dowladaha kenya iyo ethoobiya ee jooga ciidankooda gobolka waxaan is leeyahay tabaryarida dowladda soomaaliyeed iyo mamarka qaarkood inay dhacdo annaga oo dowlada inaan dowlad nahayba inaanan garanaynin qofka aan la macaamilaynana wuxuu naga mudan yahay wuxuu ku koobnaa mandatkii mas-uuliyadiisii aan kala saari karin ayaa laga faa'iidaysanhaya laakiin qolo kasta oo ka aamustaba annaga xildhibaanadii beesha ah deegaanadaasa garanaynana mas-uuliyadda qolo walbaba ku aadan annagaan yeelayn